allah ha u naxariistee doctor maxamed yuusuf xasan waxa uu ahaa aqoonyahan tacab badan geliyey soomaaliya waxa uu ahaa dhakhtar wax badan oo caafimaadka la xiriira taray shacabka ku nool magaalada muqdisho weliba xiliyo kala duwan oo caasimadda waddanku ay ka dhacayeen dagaallo qaraar waxa uu soo noqday maamulihii cisbitalka madiina oo mar ahaa meesha keliya oo la keenay dadka ku waxyeeloobay colaadihii dhacayay iyo bara soo saaray dhaqaatiir badan oo ka soo baxay jaamacadaha dalka geeridiisa ayaa si isku mida u taabatay soomaalida waxaana ka tacsiyeeyey madax iyo shacab faham buuxa ka haystay haldoornimadiisa doctor cabdulaahi nuur jimcaale waxay in ka badan labaatan sano shaqo wadaag ahaayeen allaha u raxmadee doctor maxamed yuusuf oo ay ka soo wada shaqeeyeen qaybta qalliinka ee cisbitalka madiina
doctor maxamed yuusuf xasan aniga waxaan wada shaqo bilowna isbaranay labada kun iyo saddexdii muddo laga joogo hadda dhowr iyo labaatan sano laba iyo labaatan sano meelahaas doctor maxamed yuusuf wuxuu ahaa shaksi lagu tilmaami karo soomaalinimo iyo wadaninimo intaba intaan wada shaqeyneynay xilli adag xilliyo adag aa ka mid ahaa xilliyahaan soo wada shaqeynay wuxuu ahaa qof dadka soomaaliyeed u daqnada shaqo adag oo aada iyo aada u adagna usoo qabtay dhinaca kale wuxuu ahaa barihii jaamacadaha soomaaliya hadda dhakhaatiirta shaqeysa dhakhaatiir badan oo dalka ka shaqeysa soo saaray waxaan dhigi karnaa halihii soomaaliyeed oo dalka iyo dadka usoo shaqeeyu ahaa waa tahay waxaan rabaa bal dib inaad u xasuusato waqtiyadii adkaa ee isbitaalka madiinana uu maamulayay meesha ugu badan ee dhibaatooyinka markay dhacaan sida qaraxyada iyo dagaalada dhaawacyada la keenana ahaa xaaladahaasi bal sida ula macaamili jiray iyo sida shaqadiinu ay ahayd dib u xasuuso
wallahi waqtigaas haddaan xasuusto professor maxamed yuusuf maamul kaliya muuse ahayn wuxuu ahaa madaxa kalimada oo istaalkana wuu ahaa qaliinka isagaa madax ka ahaa isagoo maamul wuxuu sameynayay qaliimada ee dadkaas intii tabartiisa waxaa laga yaabaa twenty four hours in ka badan inuu qalli uu taagan yahay doctor ibraahim guuleed waxa uu ka mid yahay ardadii uu soo saaray allaha u naxariistee doctor maxamed yuusuf mar kalena waxay madax wada shaqaysa ka soo noqdeen ururka ay ku bahoobeen dhakhaatiirta soomaaliyeed waxa uu sharaxayaa qiimaha haldoorkan ka baxay soomaalida iyo bahda caafimaadka waa macalinkii jaamacadda banaadir gaar ahaan kulliyadda caafimaadka iyo qallinka labada kun iyo shantii ilaa maalintii u geeriyoonaayana marna macalinkeygu ahaa marna waxa ahayd shaqowadaag uga wada shaqeynay wakti dheer wuxuu kusoo shaqeynaya isbitaalka madiino uu ka ahaa agaasimaha guud isbitaalka gaar ahaan qaybta qaliinkana wuxuu ahaa dhakhtar ku tababara dhakhaatiirta kala duwan ee dhalinyarada ah ee isbitaalka soo martay gobolada dalka dhinac walba meel walba ay uga imaadaan isbitaalka tababar badanna ku siiya sidoo kalena daaweyn badan ku siinaya sidoo kale waxa uu iskala shaqeynay profesor maxamed yusulah unaxariistay ururka dhakhaatiirta soomaaliyeed labada kun iyo sideed iyo tobankii gudoomiyey ururka dhakhaatiirta soomaaliyeed ahaa anigana xilligaa xogayaa guda ururka ahaa shan sanaan wada joognay intaan ururka dhakhaatiirta wada joognana shaqooyin badanaa wada qabanay ay kamid ahaayeen fatahaadihii dalka ka dhacay si gaara fatahaadii labada kun iyo sagaal iyo tobanka ka dhacday gobolka hiiraan si gaara magaalada beledweyne aada u xasuustaa allaha u naxariistee doctor maxamed yuusuf xasan ayaa shalay lagu aasay magaalada muqdisho dadka sida gaarka uga tacsiyeeya waxaa ka mid ah madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud siyaasiyiin kala duwan iyo aqoon-yahanka soomaaliyeed intaba doctor maxamed yuusuf xasan ayaa ka mid ahaa dadka kooban ee ku fara adeegay inay ka shaqeeyaan soomaaliya xilligii adkaa weliba dhowr jeer ayaa waxa uu la kulmay weerar la rabay in lagu qaarajiyo si loo joojiyo shaqada uu hayay sida ay noo sheegeen dadka sida gaarka u yaqaanay laakiin taa sabab uma noqon in uu dalka ka baxo cabdilcasiis barrow v o a muqdisho